barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan nah dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
waa khamiis bisha maarjo waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah majaajilistayaasha ku nool magaalada boosaaso soomaaliyay qariban soomaaliyay qab weyn allaqashiinsanaa allaqashiinsanaa ma qabyaalad baa qaran lagu dhaqaa ma qabyaalad baa qabyaalad baa qaran lagu dhaqa
waa tahay weli waxaad la socotaana barnaamijka toddobaadkii horena waxaa ubax fahmo ay tiri aniga dhinacii ladan iga heega jacayl maran meel uma hayo
dee waxaan filaya caashay heestaas jawaabteedii ayaad iga filaysaa oo bal maantana dhegaystayaasha waxaynu u haynaa wixii laga odhan lahaa lacagtu waa maalma qura wixii aad ladaabatee gabdhaha laydhii baxdiyo lexada benta lusho nahoyaan lagu lugo gabdhaha laydhii ismaaciil bareejam bay ku dhammaan doontaa sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan intuu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
madaxweynaha midowga golaha midowda yurub donald task ayaa booqanaya dalalka gariiga iyo turkiga si uu ugala hadlo xiisada ka taagan ee qaxootiga kusoo qulqulaya qaaradda yurub taaski ayaa ujeeddada safarkiisu ay tahay in uu hoos u dhigo xiisadda ka dhex oogan dalalka yurub ee ka hor kulanka ay ku yeelanayaan maalinta isniinta magaalada brussels iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha socotada nolol raadiska ah
shay midabkiisu caddaan yahay dhirirkiisuna yahay hal mitir oo laga helay xeebta ku taalla koonfurta bari ee afrika ayaa loo dirayaa dalka australia si loo soo hubiyo haddii uu yahay qayb ka mid ah burburka diyaaraddii malaysia airline ee duulimaadkeedu ahaa saddex boqol iyo soddon ee la waayey laba sano ka hor islamarkaana ah mid ka mid ah dhacdooyinka xagga duulimaadka ee ugu waaweyn ee aan weli xalka loo helin shaygaasi ayaa toddobaadkan laga helay dalka mozambique
duhur wanaagsan dhegaystayaal kaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaana aan idinka imanay saacad waa imsida caasha
ma xaggeena mise xagga aan la hadlayn ismaaciilo haddii lagu weydiin lahaaba saacadda waa imisadii maxaad odhan lahayd saacadda oo imise haddii leeda waxaan dhihi lahaa waa shantii iyo soddon iyo sagaal daqiiqo dee markii horena waxaan nidhi waa kowdii iyo badhkii baan nidhi
waa kowdii iyo soddon iyo saddex daqiiqo halkan ismaaciil oo ansaxe waa shantii iyo saddex iyo soddon daqiiqo marka aad baan u kala fognahay sooma labada dhinac aad baa loo kala laakiin waxaad ka warantaa markaad duhur wanaagsan aad dadka leedahay adigoo weli salaadii subaxna tukan salaadii subaxna lama waa arrimo aan isqaban waa labada duniya kala duwan aad iyo aad, aad iyo qolona aad.
kulaylka iyo arrimaha kale isqaban waxa weye diirimaadka halkaa ka jira aad iyo aad iyo halkanoo jaakadihii xataa wixii guriga yaala tagabaan guuraya halkanoo xitaa stuudiyaa lagu yimi magaranaysa koodhadh iyo wax lala soo galay iyadoo dee meeshana haddana diirimaad tahay waa wax cajiiba oo wax kala duwan haddaynu kacno dhinaca iyo boosaaso caashay waxaa jira dadku baryahan wax soo badanaya in dhinacii majaajilada dad badan baan jeclayn dhinaca siyaasadda iyo buuqa iyo waxyaabaha ismaaciil waa lagu daale aad baa loogu da aad baa loogu daalo qudhayda haddaan heli karo Hee.
meel aan ka galo Haye.
waa ka dhuuman laha
iminka meelo badan baad kaga jirtaa caashaye abwaan faarax jacayl wuxuu ka mid yahay hal abuurada ku nool magaalada boosaaso marka isaga oo meel makhaayada iskaga sugan oo dhalinyaro iska xareera iska fadhida.
shaahaya bal bal sawir hayo oo oo shaah is- iska cabaa oo shaah iska dhalinyarada cabaya.
u sheekaynaya oo u maadeynaya aad iyo aad ayaa waxa u galay uun wariyaha v o a magaalada sawirkiisaaba boosaaso ii muuqda ismaaciil yuusuf maxamuud yuusuf marka bal wixii uu dhallinyarada ku madadaalinayay iyo sheeku halka kula yeeshay bal waraysigu la yeeshayna aan daawad ee dhegeystayaasha soo gudbino
ee, mahmaahyadayda waxaa ka mid a een, ninkii baalade buul ka dhisow be- beesadaha khasaarin beriba biyo la tegin ninkii jeclaada ee naag faruuran wuxuu ku dhaartaa farxiyo fanax yar bay leedahay Een, haddii uu kugu dhaco hargab waxaad sukaansataa oo koo la jishaa waa mid qufac qabta Een, haddaba een, mahmaahyo way fara badan yihiin saddexdaa ha ii horeyso Een, haddana waxaan gaarinaa heestan baan dhexgelinaynaa oo aada ay dhallinyaradu u jecel yihiin dhakacdhakac dhakac dhakac iyagu waxay dhaheen dhibaasho nala cayaar marka way ii shideen tanaa macnaha anaa ugu jawaabay waa original taasaan feer dhiga dhakac dhakac soomaaliyay qariban soomaaliyay qab weyn alqashiinsana alqashiinsana ma qabyaalad baa qaran lagu dhaqaa ma qabyaalad baa qabyaalad baa qaran lagu dhaqa qoryaa qalabka loo sitaa qabiil qabiil miyaa qalabka loo sitaa qisad iyo ujeedada anaa qeexayo haddan idi qirini haddaan idin qiri loo qamaamayaa qalanjada haween qaadiyo qaxwa loo qamaamayaa malaha loo qamaamayaa qalan mahmahyo dib ugu soo laabeena saddex baa inoo majaajiladii- qaxay. majaajiladii iyo majaajiladii aan arrimaha ku- dhallinyarada ay een majaajilada waxaa la yidhaahdaa een, bal hadda soo qabto een, xaflad aroos horta hal xiraalahana waa loo baahan yahay diya dhaqanka een, waagi hore gabdhuhu markii loo soo sukaan sugo wiilku markuu daydka kasoo laabto wuxuu leeyahay een, niyo ingiliish iyo carabi carabi waa loo baahan lakin ingiliish qof walba suula xamaal ku raadso dhalinyarada iyo hadda ilaa burburkii wax ka dambeeyey dee diya dhaqankii waaba laga tegaba ingiliish baa dadka isku arka waxaan leeyahay maraykan iyo ingiliish inaan noqon doono marka bal mahmaayahaas hamiin baa gawriga xojeysay dhallinyarana waa gobonimo laga soo gudbayaan gadaal loogu noqonayn marka bal horta xujadaas gabadha igu xojeysa aan la yaabay oo haddeer marka qaarkood waa ku riyooda horta aan soo hormariyo Een, waxa i tiri kow maxaa iga tiri Ee, laba maxaa iga tiri Ee, saddex maxaa iga tiri afar maxaa iga tiri shan maxaa iga tiri lix maxaa iga tiri toban bay gaarsiisay kabacdina waxaan qaatay ee, rubisaac shan iyo toban daqiiqo oo fasaxa inaan ee, xujadaas qaarna aroos baa laiga xeeray xujayay hadda ka hor inta kale maskaxaan ka baaray gabadhii marka waxaan ugu jawaabay ilaa aad xujada fudhana gabadha agteeda ma soo firisanayso haasaabu bilaaban maayo sheeko Een, kow waxaan kaa idhi kulanay ma koodna labana waxaan kaa idhi laabta ma issaarna saddexna waxaan kaa idhi saaxiib ma noqonnaa afarna waxaan kaa idhi afku ma isku dhoweynaa Sh- shanna waxaan kaa idhi sheegadhirirka iga daa lixna waxaan kaa idhi laan keliga baxaanahay toddobana waxaan kaa idhi tollan baan u taliyaa kaaba qabiil baanahay sideedna waxaan kaa idhi socod baa kalkiis galay sagaalna waxaan kaa idhi kabaha suunka u adkee tobanna waxaan kaa idhi toolman ina adeer kula tegaya ina keen haddaba een, maxaan ku noqonaayoo kale dhaqanki yaa dhaqanka hidiya dhaqan haddaba muustikada u dhowe geed qodaxle iyo gudin iyo hangool hidiya dhaqanka soomaaliya waa wax dhulkeenna u gaaraho laynagu gartee aqal wada gegeman ardaa go-an yahay kashkaash lagu goglana waa waxaa dhulkeenna u gaaraho laynagu gartaa dibig dibigiirle iyo idaa gorad madow geelo dhalay waa wax dhulkeenna ugaaraho la inagu gartaa geed qodahle iyo gudun iyo hangool waa wax dhulkeenna ugaaraho la inagu gartaa buntland ina aday ree jacaylna sooma jeedaan boqoridhis boqor baridhis bilan inta inta inta inta aanan bixin biyo kulule la igeyn allow boorka laygu rogin bohoshiyo qabrigana allow boorka laygu rogin allow boorka laygu rogin allahayow jacaylkayga gaarka hayna kala geyn inta aan guri gelayno ha hana kala goyn allahayow hana kala kala goyn goyn allahayow hana kala goyn anaa tumigaa dhacashay ismaaciilo waxaan aad waxaan aad uga helay waxaan soo xasuusta odayaal badan oon xaafadda isla deganaan jiray Hey, qaar ka mid a dhallinyarada way ku xoontaan qaarna waxoogaa way ka baqi jireen Hey.
oo odayga marka uu yahay nin iska dhalinyaro sida dhalinyarada u fikiraya ah.
dhallinyaradoo dhan way soo tiigsanayaan oo Adu- adugu dhallinyarada qudheedaa noocyo kala duwanoo ah, oday baad arkaysaa lixdan jir ah ay laakiin dhalinyaro ah aad iyo aad waa sida laakiin faarax hau jacayl dhalinyaro kale ka yahay niyadda
marka dhalinyaradii dhan buu soo shiriyey malaha meeshuu fadhiyo fadhiba lagama helo aad iyo aad saasay u muuqataa aad iyo aad waxay kulmeen wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf maxay noo xiga cashee haatanna waxay noo xigaa dhinacii arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa magaalada laascaanood inooga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
qodobkeenna ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonno waxyaabaha ugu hadalaynta badan baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa waxay tahay ah, dalka hindiya ayaa wuxuu bilaabay adkaynta intixaamaadka iyadoo si weyn ay u soo jiiteen ah, dadka isticmaala baraha bulshada sawirro laga soo qaaday arday iyaga dharka laga soo dhigay dowladda hindiya ayaa dhibaato badan ku qabta ardayda xilliyada ay gelayaan imtixaanada wasaaradda waxbarashada ee dalka hindiya ayaa dhib weyn waxa ay ka haysataa qaabkii ay xal uga gaadhi lahayd ardayda qashta imtixaanada ama iyagu doonaya inay siyaabo kala gedisan ku helaan imtixaanada wasaaradda ayaa waxay go'aan ku gaadhay in guud ahaan dharka ugu faraha badan laga dhiga ardayda lana geeyo goob bannaan heerka la dagaalanka qishka imtixaanaadka ayaa gaadhay in loo adeegsada ciidamada booliiska dalkaas siday ardaydu uga baqaan ciidamada gobolka ugu qashka badan imtixaanada dalka hindiya ayaa gobolka bihaar macallimiinta ayaa looga shakiyaa inay had iyo jeer ardayda siiyaan imtixaanada waxaana macallin kasta lagu lamaaniyey askari taasoo aan suurtagal u noqonaynin in macallinku uu sameeyo xatooyo imtixaan qodobka kale ee isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay aynu ku soo qaadan doonno waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada ah, dugsi u gaar ah haweenka calafdoonka ah oo laga furay magaalada hargeysa ah, goob waxbarasho oo ku cusub saaxada waxbarashada ee soomaalida ayaa laga furay magaalada hargeysa taasoo gooni oo ah haweenka calafdoonka ah ee aan guursan waxaana lagu barayaa arrimaha qoyska sida aasaaska qoyska adkayntiisa iyo siduu u saldhigi lahaa una waari lahaa una noqon lahaa qoys waxyaabo fara badan lagala teliyey waxaana lagu qaataa casharro ay ka midka yihiin cunno karinta caafimaadka hooyada iyo waxyaabo fara badan oo haweenku ay si weyn u daneeyaan arrimaha ugu muhiimsan ee ardaydana ay sheegeen ayaa doorashada habluhu ay doortaan ruuxa ay nolosha la wadaagayaan waxayna si weyn u barteen maarinta qoyska xalinta khilaafaadka iyo ka feejignaanta waxyaabaha burburka ku keena lamaanaha cusub iyo kuwii horey nolosha u dhistay oo qodobka kale isna ugu xiisaha badan uguna hadalhaynta badnaa toddobaadadan ayaa wuxuu ahaa haweenka soomaaliyeed ayaa tan iyo burburkii dowladda dhexe ee kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxay kaalin muuqda ku lahaayeen dibudhiska iyo buuxinta kaalinta aabbannimo maadaama dalka ay ku habsatay burbur iyo dagaallo sokeeye oo sababtay shaqola'aan foosiye xasan waa hooyo soomaaliyeed oo fundinimo ku korisa saddex carruura waxayna dantu ku khasabtay shaqadan adag foosiye ayaa qaada sibidh ku jira sakeelo waxayna ka shaqaysaa ah, dhismayaal kala duwan iyadoo la shaqaynaysa rag fara badan sheekada gabadhan ayaa waxaa si weyn u hadalhayay guud ahaan dadka isticmaalo baraha bulshada waxayna la yaabeen shaqada aadka u adag ee hooyaduna ay ku shaqayso muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya fuusiyo oo ka shaqaynaysa shaqadaasi waxaana dadka isticmaalo baraha bulshada ay si weyn oga hadlayaan caawinta haweenka iyo in la garab istaago hooyooyinka soomaaliyeed ee iyagu gacanta ku haya ubadka lana xarbiyaya noloshooda dhegaystayaal intaan dhammaanta ayaa ku kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hay ismaaciilow sheekooyinkaasi shabakadaha warbaahinta ay hadal hayaan hay tee dhegtaada ku dambaysay aad u sii xusuusataa Mm, horta dee mayba kala dhicintii qishka hindiya tan ugu dambeysu ka sheekeynayay qoyskaaboo kale hay ee laga sheekeynayay dugsiga maalin hore muuqaal baynu ka sameynaa filaya caasha aad iyo aad sheekooyin badan baan ka diyaarinay iskuulkaasi waa iskuul haddaad dhinac fiiriso dhinac ka fiiriso ay dumar badan u baahan yihin sababtoo dumar badan waxaa jira inta badan halkan kama jirto laakiin marka dhulka la joogo inta badan ragga waxay dumarka u guursadaan inay quraac wanaagsan karin karto inay qada fiican karin karto inay guriga gogli karto laakiin halkan gabdhaha jooga waxay kuleeyihiin you have to share everything macnaha waa inaan dhexda ku dhufsanaa dhinaciisa shaqada ka qabto tayadan qabanaya marka xaggaa waxa ka su- waxa ka xaamiya iskuulka xaggana iskuulka laga xaamiya cashay laba iskuulka laga xaamigaa bala weydii ay ragga in loo furo say wax u kariyaan say ma garanaysaa rag badanoo xaggaa marka laga keeno maarka waxaa loo- waxaa loola jiray jabhadaha marka l- duurka laga soo saaro abaabulkasaar baa la odhan jiray ah marka qaar badan dadka marka maraykanka la keeno abaabulkasaarka maye dhalinyarada soomaalida baa weli tegtegaan ismaaciilo halka- halkan markaad joogto een, dadkan ama dhalinyarada maraykanka ama xaasaska maraykanka xaasaska maraykanka markaan leeyahay waa nimanka maraykanka ee xaasaska leh waxay ku faanaan xaaskayga waxay jeceshahay shaaha aan u kariyo quraacdaan u kariyo way ka heshaa markaasaa dadka qaar markay dhegeysanayaan way qajilaan waxay isleeyihiin war ninka weyn muxuu sheegaya marka dhinacbo dhaqankiisa yaala waa barnaamijka shabakadaha bulshada iyo waxyaabaha ay hadal hayeen toddobaadkan ismaaciilo maxay noo xigay dee toddobaadka hore waxaan filayaa waxaad hees baad eh, toddobaad dhaweyd noo soo ay qortay.
muxuu loo maranay sidaa maxaa tiri horta heesta maxay ahayd muxuu loo maranay sidaa meesha dhinaca dhaqaalahu yaala aniga laigu ogaado haye bal bal heestaa hore aan dib u xasuusina dhegeystayaasha
haye warka waa cad yahay ismaaciilow ninkii ladan baa dunida xaggiisa loo lexdaa muxuu loof maranay sidaa waa run haddii- Ya.
haddii dajaabku maran Ya, yahay wuxuu yidhi nin baa laga yimi xataa ana baa laga hayay oo ninkii xataa ladan adiga ninkii ladan haddaad xoogaa yaroo jeebkaaga hadduu xoogaa uu jeebkaaga uu duxda ay ku badan tahay hadduu dhammaadona hadduu dhammaadana wuu dhammaaday mid kalaa bal adna haddaad taa tidhi Ah, jawaabu ma layga sugayaa maaha aad iyo aad waana jawaab wanaagsan cumar shabeel baan kusoo qabanaya oo jawaab isla arrinta ka ka bixinaya
luley walayaab adduun luley walayaab adduun luley walayaab adduun luley walayaab adduun luley walayaab adduun luley walayaab adduun mid balito ildaran mid baladaanun lurqabin mid balito ildaran mid baladaanun lurqabin canaha ruuxii lushee labintoodanan macaa labtiisa waxbaa ku jira canaha ruuxii lushee labintoodanan macaa labtiisa waxbaa ku jira lacagtu waa maalma qudha wixii aad la daabatee lacagtu waa maalma qudha wixii aad la daabatee gabdhaha laydhii baxdiyo lexada benta lusho nahoyaan lagu lugoy gabdhaha laydhii baxdiyo lexada benta lusho nahoyaan lagu lugoy luley walayaab adduun luley walayaab adduun luley walayaab adduun luleeyahay walayaab adduun luleey walayaab adduun luleey walayaab adduun lixdii nabaaree doraa labadii shalay baa ka kulul lixdii nabaaree doraa labadii shalay baa ka kulul labtaada wixii ku jira amaad libin bau jeclay inaad liidda mase labtaada wixii ku jira amaad libin bau jeclay inaad liidda mase laxawga cishqiga adun ladaynin habeen qurhana laxawga cishqiga adun ladaynin habeen qurhana ladnaystaynaa tidhaa luriyo waa ku lugoye ilaaha lagu dhinta ladnaystaynaa tidhaa wayway luriyo waa ku lugoye ilaaha lagu dhinta
cashay cumar shabeel wuxuu yidhi hay ladnaantu Ah.
waa maalmo qura waa gartay lacagtu way maalintii doontay tegi kartaa hay waxaan filayaa inaad jawaab wanaagsan heshay ismaaciila waxaa dhici karta dumar fara badan oo ama gabdho fara badan oo maanta barnaamijkan dhegaysanaya Hee.
inay soo baxbaxsan lahay ay yidhaahdaan alla yaa ninkaa u jawaaba waayo gabdho badan ismaaciil waxay isweydiiyaan markaad ninka soo yabyabtood soo dhoordhoobto waa markaad lacagta aad iska ilowdaas tiraahdo lacagta waa la heli doona oo tan cumar shabeel markaan raaco haye markaad soo tootoosiso ood soo nuunuuriso ood soo qurqurxiso dadkaad ku soo darto haye mid kalood qurxoonaad haddana isku sii qurxinayso Haye.
isagoo diyaarsan dee hadday iyada isqorxiso ka war marka waxay leeyihiin intaan soo diyaarin lahaa maan mid diyaarsanba iska dee raaco maya horta ay maxaa dhegeyso niga tootoosinayso maya arag mid kale ay dhegeyso iyo howl dheer haddii haddii marka hore iyadu isqurxin lahayd Ah.
miyaa laga tegi lahaa marka waxaad leedahay een, ah, labada dhinaca is qurxiyeen habluhu ha isqurxiyeen Maya, Marka waxa- hadday- hadday la jaan qaado Ah, oo xilligaa la jaan qaado waxaa laga yaabaa inaan cidna ka tegin laakiin xalay haddii la jaan qaadi kari weydo may dee lacagtu wax badan bay wadataa caashay
isqurxinta ismaaciil waxaa looga jeedaa markaad dhinac kale ka fiirisid een, haddii hooyadii ay aabihiida diyaariso oo ay tootoosiso ileen ileen ileen halkani waxani waa lasoo wada gaaro sooma marka lasoo gaaro waa in nimcada marka la gaaro nimcadii een, la wada quutaa laakiin markaad hawsha aad soo waday soo waday soo waday soo waday markay lacagtu timaado unbu mid kale kaa dulkayen Warka- markaas waxaa leeya waa miinyaar adigu hooyayaa tahay halkaa iska fadhi carruurtaasi hayso adigu title wanaagsan oo miweynaada haysataa aad sheekada hadda intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha laga yaaba dhegeystayaal badan ay naga filayeen caashay jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
maalintii shalay waxaa dhacay kulamo xiise badan oo horyaalada qaaradda yurub qaarkood iyadoo waddanka ingiriiska ay kulamo cajiib badani ka dhaceen talaadadii wanaadiga leicester city horyaalka hogaaminaysa ku guuldaraysatay inay horyaalka adkaato islamarkaasina ay ka baqanayseen kooxaha ku soo xiga ay ku soo dhowaadaan ayaan taasi dhicin kadib markii saddexda kooxood ee ku soo xigay naadiga leicester city dhammaantooda laga wada badiyey sida tottenham arsenal iyo manchester city ciyaaro cajiib badan oo dhacay naadiga arsenal gegadeeda waxa ay ku martigelisay naadiga swansea city inkastoo naadiga arsenal daqiiqadii shan iyo tobanaad ay gool ka hormartay islamarkaasina uu u dhaliyay joel campbell ayaa waxaa barbareeyey wayne rutledge daqiiqadii labiyo soddonaad waxaana naadiga kubadda cagta arsenal u labeeyey daqiiqadii toddobaatan ee afraad ashley williams ciyaartaasina waxay ku soo dhammaatay laba gool iyo gool naadiga kubadda cagta arsenal afka ciidda loo daray waa guuldaradii saddexaad oo isxiga naadiga arsenal dhowaanahan soo gaarto ka tottenham hotspur oo islahayd leicester city bareejo ayay gashay kasii dabadhowow iyadana waa laga adkaaday kadib markii west ham united ay gegada boloyn ground ay kula ciyaartay markaasi gooli waxba lagaga adkaaday naadiga tottenham hotspur daqiiqadii toddobaad ayaa ciyaartooyga antonio goolka keliya ee la iska dhaliyay ciyaartaasi u dhaliyay naadiga west ham liverpool oo manchester city carab badan u qabtay islamarkaasina koobkii capital one cup faanalihiisa dhowaanta laga adkaaday ayaa gegadeeda anfield ku martgelisay naadiga kubadda cagta ee manchester city waxayna kaga adkaatay saddex gooli waxba xanaaqa naadiga liverpool ay u qabtay manchester city ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay adam lalana james milner iyo roberto fermino man city wax goola kama ayan dhalin gegada anfield stadium manchester united oo gegadeeda old traver stadium ku martgelisay naadiga warfar city ayaa guul diriqii ay ka gaartay naadigaasi waxaana daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad toddoba daqiiqo oon ciyaarta intaysan dhammaanin u dhaliyey goolka guusha naadiga united ciyaaryahan juan mata horyaalka leicester city oo siddeed iyo labaatan kulan oo ciyaartay ayaa hogaaminaysa waxayna leedahay toddoba iyo konton dhibcood tottenham hotspur kulmo intaa leeg ayay ciyaartay waxayna iska leedahay afar iyo konton dhibcood arsenal kow iyo konton dhibcood ayaa iska leedahay manchester city afartan iyo toddoba dhibc ayaa iska leedahay toddoba iyo labaatan kulan oo ciyaartay hal kulan ayaa baaqi u ah manchester unitedna siddeed iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay afartan iyo toddoba dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira norwich city newcastle iyo aston villa dhinaca iyo dalka sbainna naadiga real madrid ayaa guul gaartay kadib markii ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta ee levente oo ay marti u ahayd kulankaas oo ka dhacay stadio quarar di valencia ayaa waxaa ka soo qaybgalay sagaaliyo toban kun toddoba boqol labaatan iyo shan qof waxaana daqiiqadii soddon iyo afaraad gool rigoora u dhaliyay naadiga kubadda cagta real madrid cristian ronaldo levente gool ayay iska dhalisay diego marino uu iska dhaliyey ciyaarta markay dhammaan rabtay oo sagaashankii daqiiqo lagu guuda jirana waxaa goolkii saddexaad u dhaliyay naadiga real madrid ciyaartooyga esco oo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo gool real madrid ayaa kusii dabadhowaanaysa naadiga atletico madrid oo maalin ka horeysay ka adkaatay real sociedad waxaana sidoo kale naadiga valencia ay ka adkaatay naadiga malaqa laba gool iyo gool ayna ciyaartaasi ku dhammaatay sevilla waxa ay ka badisay naadiga eber atletico bilbao afar gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga deportivo la caronia valerial iyo saltavigana gool la-aan bareeja ayay ku dhammaystaan ciyaarta maanta waxaa dheli doonaan granada iyo sporting gijon isbanyol iyo real batis rio vaicano iyo barcelona horyaalka barcelona ayaa hogaaminaysa lix iyo labaatan kulan oo ciyaarta waxay leedahay lixdan iyo lix dhibcood atletico madridna toddoba iyo labaatan kulan oo ciyaarta waxay leedahay lixdan iyo kow dhibcood real madridna waxay iska leedahay konton iyo toddoba dhibcood valerial konton iyo saddex dhibcood ayaa iska leedahay dhinacayo dalka talyaanigana waxaa la ciyaaray lugtii labaad ee coba italy kooxaha yuventus iyo inter milan ciyaar aad u xiisa badan ayaa dhex martay labada kooxood iyadoo lugtii hore sida la xasuusan yahay inter milan saddex gool iyo waxba lagu soo suuldaaray ayaa naadiga inter milan waxa ay soo bandhigtay ciyaar aad loo jeclaysto taageerayaasha naadigana ay aad ugu qanceen kadib markii saddexdii gool ee hore looga soo dheliyey ay saddexdii goolba dhalisay sagaashanka daqiiqo inta lagu guda jiray hase yeeshee waqti dheeraad oo lagu daray labada kooxood waxay iska dhalin waayeen laakiin rigoorooyin ayaa naadiga kubadda cagta yuventus ku soo baxday yuventus ay faynalaha la ciyaari doonto naadiga kubadda cagta ee ac milan kadib markii shan gool iyo waxba ay ku durdurisay naadiga alesandriya maalin ka hor labada kooxood ee yuventus iyo ac milan ayaa dheeli doona faynalaha kooba italy kow iyo labaatanka mey ee sanadkan aynu ku guda jirno dhegaystayaal xubintii cayaarahana halkaha inoo joogto
aad u mahadsanya jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaara inala socotiinay caasha maxayno xiga waxaan soo qabanayaa hees aan barnaamijka aan jecelhayn aan kusoo gabagabayno waa eega eega amarkan iyo yaabkan eega iyo fanaanka nuur cadde
codkaas nuur cadde ee heesta eega eega waxay gebagaba u tahay idaacadayday duhurnimo caasha cuudiyaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaan la socotiiniyey tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.